arrinka ku saabsan xaqulqalinka oo runtii wax badan laga dhawaajiyey xaqulqalinkaasu anuu afkayga ka soo baxay waxaan u malaynaya mala si khaldan ba uga soo baxay markii markii ugu horreysaanu ka soo noqonnay ayaa nin suxufiya ayaa weydiiyo igu yidhi intaasoo milyan baa qaadateen baa oo xaqulqalinaa jiray maxaa ka jira markaasaa waxaan ku yidhi shan iyo toban milyan weeye xaqulqalin horta runtii maaha waxa waa intry ticket baa af ingiriisiga lagu dhaha intry ticket mashaariicda waaweyn oo dhammina way leedahay lacagtaana kamaanan soo qaadin gacanteedana sooma gelin markuu waan sheege heshiis heshiisku markuu dhammaado markaynu heshiinno ayaa lacagtaa layna siinaya lacagtaasu waa laba qaybood qayb waxaa lagu soo iibinayaa tagbowt dooni baa lagu soo iibinayaa shan milyan tobanka milyanna waxay ku soo dhacaysaa khasnadda dowladda wasaaradda maaliyadda sida sida sida loo qaybinayana idinka idin hor imanaysa idinkaa qaybinaya